masiibooyinka qaraxyada iyo weerarada marka ay dhacaan waxa ay saameyn ku yeeshaan qoysas ay mar qura iska raacaan dhowr qof kuwaasoo dhibaato miisaan culus leh ay la soo diristo iyagoonan horay usii saadaalinaynin hooye sahre macalin cabdi waxa ay ku weyday labadeeda gabdhood ee iimaan mahdi cali oo ahayd labaiyo toban jir iyo ifraax mahdi cali oo iyana ahayd saddex iyo toban jir weerarkii bitsa house waxaana dhaawac uu ka soo gaaray iftiin mahdi cali oo haatan lagu dabiibaya mid ka mida isbitaalaadka ku yaala magaalada muqdisho hooye sahre macalin waxay ilmaheeda ka soo tageen afurka kadib markaasi oo ay soo raaceen gabar ay qaraabo ahaayeen oo ay sagootinayeen hase yeeshee iyaduna ku dhimatay isla goobtaasi waxaa hooyadaasi ay ii sheegtay in ilmaheeda ay ku soo korisay muddo koob iyo toban sana ah agoonnimo waxaa iyadoo ay ka muuqato daal iyo murugo badan kadib dhowr iyo labaatan saac markii weerarka uu dhacay ee iiga warantay sida markii hore ay ilmaheeda uga soo tageen guriga afuray ii diyaariyeen waa wada afurnay waxay dhaheen hooyo gabar oo waxaa joogtay qaraabada labane aan raaceena waxay dhahday bisa house weligay ma tegin waa soo arkaa sawaraa kusoo gelaa waa gartay bes waxaan ku dhaha hooyo habeen waaye anigna midinla socdiy waa daalana midin raaci kareen habeen kale nooga dhiga anaa wadaa ladan anoo idinla socdaa idin geenaa sawar markaasaa laga soo qaado waxay dhahda waa isdiyaariyey habeen dambarbi caawa waan rabaa inaan bis house soo arko sawar kasoo galo haddaan baxeena anaa kaa codsaday habaree caawa keliya kaa codsa gabadha walaac walacan way ahayd marka waxaas dhaha intaas haday kaa codsatee orda waxaan dhaha ilahi waxaan idiinma tusee orda is ilaaliya hal sac kadibna ayaa idiin weyneen insha allah ay dhaheen waa imaaninaa wallahi ballan waaye waa siday isku raaceen markay meeshaas irid ugu galeen masiibadaan ay la kulmeen qaraxan marka adiga wax warama ka heshay intay gudaha ku jireen oo qaraxa uu dhacay ha ha ha qarax markuu saas u dhacay waa wacay markee wacay gabadh weyn a iga qabato hadda dhaawac wadaad hooyooy waa noolnahay laakiinse meesha qaraxa ku dhacoy oo lagu baabu-ooya meel laga soo bax ma leh iyadoo hadalka sii wadata ayaa waxa ay tiri waxaan dhaha hooyo isdejiye anaa bajaaj soo qaadana waa idiin imaanaa markaasa dhahda hooyohoy meeshaa ma soo geli kartid iyadoo oonaysa leefka igu dimisay ilaa saaki laba iyo tobanka kusako codkeed ma maqalin saaki laba iyo tobanka hamar soo hadashay ani haddaa ilama soo hadeen gabar ila socoto meesha ila joogtay xalay ila dhafartay ee soo wacday waxay dhahdeen saara abaa aniga waa noolahay dhaawaca igu yaalo gabdhihii way wada dhinteen hooyana yaa laga naxsanin waa gartay aniga marka gabadha waa ashahaadatay marka ashahaadatay waa shakey waxaa dhaha maxaa lagu soo sheegay markaasay dhahan wax maliisoo sheegan way fiican yihin iyaalka ee ilaah u noqo waa istaaga laba rakac salaad sunaan tukada ilaahan iska beriyey ayadoo dhaawac yarta liiga soo geliyay wiilasha ciidanka waxay dhaheen gabadha tan waa kuu badbaaday waa dhaawac kuwa kalna meed waayo waxaa hooye sahra ay sheegtay in gabdhaheeda aysan ku dhimanin oo keliya qaraxa ee mid ka mid a madaxa laga toogtay kii labaad way ka badbaadeen kii saddexaad oo meesha foolfool ciidanka oo nasaa imaadeen oo alfa gruuba ciidanka marka meesha gelayeen nimankan korontaday wada jireen way isdiyaariyeen gabdhaha waxay dhaheen qole laisku keengeeyeen qolka malask marka laiskula tagay wuxuu la dhahay dhaheen bambadana afka ka jaraa saa idinka dhan idinku baabiinaa waxaan dhahna adeero noo qole hana dilini wuu naga tegay intuu nagu qosle mid kalaa imaadee gadaalo ku toogtay gabdhihii marka hal gabar gabadha kale oo dhees adeerow ha idilin qarax maku dhimayna adeerow ha idilin markay isqarxinaayeen oo meesha lasoo galay bamba wuxuu ku dhuftay xabaduu ku dhuftay caadi madaxa uga toogtay madaxa dhinaa fuqay mada kalena bambo bambuu ku dhuftay bambo qaybta dhabarka hilibka dhinaa kala go-ay bambo ahayd taas saas waay ilaaha iga jecel laakiis xaalkii lama qiyaasi kari qof laba gabdhood oo laba iyo toban jir saddex iyo toban jir gabdhaha hadda soo baxayaan oo qur-aanka labadaba waa ii wada dhameeyeen naqsiina ii dhameeyeen oo hadda dugsi sare ii dhiganayeen ahaayeen mukhtaar cabdikariin cabdulaahi waa mid ka mida milkiilayaasha maqaayadda la weeraray ee biza house wuxuu ii sheegay in saddex ka mida shaqaalahooda oo mid uu ahaa ajaanib suuriyaan ah oo ahaa maqaayadda ninkii cuntada u karinayay in halkaas ay uga geeriyoodeen wuxuuna sidoo kale sheegay in dhowr iyo toban qof oo rayida ay maqaayadda gudaheeda iyo bannaankeeda ay ku dhinteen kuwaas oo ay labada gabdhood ee haatan aan ka warramayna ee walaalaha ay ka mid ahaayeen wuxuu ii sheegay in maqaayadda ay soo galeen dableyda al-shabaab markii ay qarax bannaanka ka bilaabeen kadibna ilaalada maqaayadoo aad u yareed awgeed ay u suura gashay inay gudaha u soo galaan maqaayadda mukhtaar cabdikariin cabdulaahi waxa aan weydiiyey waxa ilaalo aan xoogganayn ay ugu sameyn waayeen goob sidaasi ay u qurxiyeen oo dad aad u fara badan ay isugu imaanayeen wallaahi maxnaba ma ku fikirin waayo meesha isma dhihin meeshaana taargada because meesha ma ahayn meel siyaasiyiin imaadaan ma ahayn meelo nuuc kala imaadaan meesha waxay meel dhalinyaro u imaadaan dadkan oo teen agekaas ku imaado way isku sawiraan meel jas keliya waxaa waaye iska qurxoon oo cunto laga cuno oo isku sasawiro maxaa keenay ayay kula tahay in muddo intaas la-eg ay gudaha ku dhex jiraan oo ay ku dhex dagaalamaan kooxdii soo weerartay xarunta meesha maqaayadda wallahi waxaa keena waxaan isleeyahay meesha markii uu qaraxa dhacay ayaa waxaa dhacay nalkiyaa damay markuu nalka damay nimanka way soo galeen meesha mugdiyo ahayd askarta dawladda waa imaadeen way meesha way la dagaalameen waxaa marka meesha marnaba meel oo iftiinka nimanka looma jiidin meeshii ku dhex jireen marka askarta waa la dagaalamay subaxdii nimanka meesha lagu dilay ay dhinteen dhallinyarada ku shirkoobay maqaayadan ayuu mukhtaar ii sheegay inay yihiin dad aanan qurbaha u bixin hase yeeshee ka mida dadka magaalada muqdisho ee muddada usoo dhabar adeegayay dhibaatooyinka dalka mukhtaar waxa aan weydiiyey siday u arkaan khasaaraha soo gaaray haatan iyo haddii ay ku dhiiran karaan in ay dib u bilaabaan ganacsigoodii wallahi meesha hanti badanaa gelinay dhawaad iraan boqol iyo konton kun lacag gaarayso laakiin meesha dhan way burburtay hadda waa haddii soo bilaab waayo sidee marka arrintan u dhaawacaysaa ganacsigiini iyo hankii aad u hayseen in waddanka wax qurux badan aad ka samaysaan oo dhallinyaradii iyo dadkii oo dhan ay ku taamaayeen oo imaanayeen wallahi waa dareemi kartaa waa aad aad aaday nagudaysaa meesha dhalinyaro oo magaalada muqdishay ku dhashay ku koray oo weli ka bixin ayaa meeshaan samaysay marka waa waa dareemi karta in meeshii aan isdhehayna ku haminayna inay wax ka faa'iidno dadkan ay ku nastaan in dhibaatadan ku dhacdo marka waa insha allah meeshana waa anaka waa marnaba kani jabi mayno sidiise ka qurxan ka dhigana insha allah sida qoyska sahre macalin cabdi ayaa weerarada iyo qaraxyada dhacaya had iyo goor waxa ay waxyeela ka soo gaartaa dad rayid ah oo aan iyagu waxba galabsan